hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahintii snaig siddeetan iyo todoba dhibic todoba megaherses toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad inoogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiyo barnaamijka kaa oo aan kusoo qaadano muwaadicyo kala duwan toddobaadkana barnaamijka waxaan ku eegi doonaa habeenka wax ku iibiya xaafadaha magaalada jowhar waxaan igala qaybgeli doona qaar ka mid ah habeenka ku ganacsada xaafadaha iyo weliba dadka wax ka iibsada ee u diyaargarow barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
marka laisku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki waa mar kale barnaamijka umuuraha habeenka
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan habeenka ayaa ah kuwa noloshooda ka maareeya siyaabo kala duwan haddaba qaar ka mid ah habeenka wax ku iibay xaafadaha magaalada jowhar ayaa iiga baramay ganacsigooda soo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka amuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga ku dhowahay idaacadda isnaay anigoo ah faadumo cilmi axmed wallaahi ee ganacsiga yar oon ku haya xaafadda tabakaayadan yaraa meesha iigu taallo ayaan ku ganacsadaa waxaan iibiyaa sida burka sokorta bariiska baastada ayo nuuc bagaash intay ku imaato ayaan ku iibiyaa meeshaan waxa badan oo ilmaha ay isticmaalaan iyo habeenka inta ay jecel yihiin oo macmacaanka eh xataa marka waxaan iibiyaa sida waxaa la mid ah baatiyaasha dharka ciyaaleedka ee maacuunta qudaarta ayo nuuc meesha ay ku timaado ayaan ku iibiyaa sandaqadan waa gartay in adeegyada aad iibiso sida bariiska sokortii baastada halkay kaaga imaada kolley wallaahi alaabta waxaan ka soo iibsadaa baqaarada oo ku yaalaan jowhar sida burka sokorta iyo bariiska magaaladaa kasoo iibsadaa jowhar bagaashka kale yaryarooga waxay ah iyo baatiyaasheehne waxaan ka kaystaa xamar muddo intee la egaad ku jirtaa ganacsiga kolley muddo waxaa ku jiraa laba sano ganacsiga sidiisaa waxaa ah marna waa ku qeyree marna waa ku khasaaree alxamdulilaah wuxuu ilaahay ugu talagalay waa ka helaa wallaahi hadda ani maxay dhahaan waxaan ku doortay inaan xaafadda ku ganacsado anigoo ku jiro ciyaalkayga dhex joogo waxay rabaan umaarey karo oo shaqadeena qabsan karo wallaahi bilaahi caqabado horta way iska jiraan marka ganacsiga waa sida mar waxa waaye ganacsi wuxuu kugu soo aadaa ee, maciishadii oo raqiise mar wuxuu kugu soo aadaa iyadoo qaale tusaale hadda- haddoo kale saliidaa la goy la'ahay dadkina waxay jecel yihiin qiimihii shalay aa la gedi jiri inaa gedid beecina isma bixinaayo marka caqabad badanaa jirta ganacsiga naftirkiisa oo loola kulmaayo dulqaada u baahan yahay wax walba ee noqdaan horta ganacsigan samaysanaya iyo caqabad ma lagu kulmaayo horta ma suurtagalayso maahano sababtoo ah ganacsiga sidiisa waa caqabad wallaahi bilaahi maxay dhahaan faa-iido kolley wuxuu ilaahay kuu soo idmo oo ceeshkaada ee ku- waa waa laga helaa wallaahi dadka xaafadda adeega iga iibsadaan alxamdulilah maasha allah maxay dhahaan hadda aqabad saas u xoog badan iguma hayso wallaahi gabdhaha i dhegaysanaya waxaan kula tali lahaa sida ay ilmahoodana ku maaraystaan ee maxay dhahaan gurigoodana ay ku maaraystaan oo shaqadoodana ay ku wataan marka ganacsiga naftirkiisa maasha allah waa iska barakeysan yahay fadhii ka kacaan leeyahay soo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka amuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga magacay faadumo maxamed ibraahim aa la dhahaa waxaana ka shaqaystaa gurigan ka shaqaystaa ganacsi gaabagaabiyaan ka shaqaystaa bariis bur baasto saliid adeega quraa- khuraarta oo yarooga iyo nyaayadoo kale bocorkoo kale dhirta adeeg kabsa caleentoo kale bashashoo kale tuuntoo kale aan ka shaqaystaa gurigeygan ku xamaashtaa muddo lix sano aan ganacsigaas haayaa aliyuunka ilmahaana ka raadsadaa aan ka helaay ilaahayna waa ii sahlaay mooliyan iska meeshii oon nuskeedadoo ka laabaa inaan ganacsiga galo ganacsigaas iyo rootigan in du- s- lix sano aan ka shaqaystay gurigeygan aan ku gataay bariisaan kalontay sokor bur adeeg baasto dhuxul taa xirtaa bacan ku xirtaa bacdo amaa ka heshaa camal oo ku faa'iidaysataa mugo canjeerada subaxii saacadii ugu duwatahay bacdasoo waa doon lahay ma waa soo gada lahay faa'iidadeyga waa inaa bacdaas ka raadsad maalin kasta oo aan doon lahay aan ka helo gurigaasna gurigaan uga tahay adeeg hiroona gurigaan uga tahay ganacsi weynaan iigu fur maasha allah ka saraan bilaabda waa ii- waaba ii batibo lix sanaana hadda howsha saayaay ilaahay ii barakeeyo waa garta n maxaa kugu dhaliyay n inaad goobtan n gurigaada aad ka samaysato shaqo abuurkan shaqa abuurkan danteyga igu dhalisay in aan aan gurigeyga ka furto sida qofka kalunta oo ilmoole oo suuqa gaari karino waa usoo dhaweeyey guriga xaafad diris leebaa anka hilib inaan kaystaa marawaa oon katabo wax dhanba an leleeya gataa marawaayo dadkii suuqa aadi karino kalunteya iga adeeganaas wixii iyo habeenkii qofkii habeenkii oo garab rarabta ee habeenkii la biin loo keenaa oo suuq maabeen furan anoo iga gadanaa saas darteeda aa iigu soo kordhisay anina alyoonkeyga inaan wixiis ilaah iiga soo saaro ilmiheyga aan siisto
waa gartay in adeegyada aad iibiso sida bariiska sokortii baastada halkay kaaga imaadaan xamaray ka imaada handaladaana kasoo gataay ana xamar baawar weyn maka muka adeegsi kari baasaas maasta ilaa ii sahlo handaladaana kasoo gataay sidii suuqan soo aburbur suuqan suuq ma abuurseed handaladaana ka doontaa adeegayga aan ka keestaay aan alyoonkeygaasna aan kabiibeereystaay xaafadahaana ku gataay suuq maba suuq ijaarkiisa xaa daba dhigo qolkiyaabo soddon doo afar doolar dhamaba keelaaybu xaafadee gurigee dhexdiisaa looga bartiyaabo iiga furinyaa liiga adeegtaay bu n ka waran dadka kaa adeegtaya adiga xiriirka idinka dhexeeya adeerka naga dhexeeya waxa waaye dad bilay qaataan bishii ay bilay iga adeeganayin haddii usoo dhacday bishi kastayga iyo tuulana i siinayen ana faa'iidaba i tahay ma ahobo yaa dadna waa waa kaashtaan dadna deynay ku qaataan dadna habeenkii qaanayan subaxii ku siinayan garabaraata albadiyaa nimanka sii subaxii soo faan cabadiyaa imaanaya cabadiyaa jamli lagaaga adeeganaya aan dantiya u jirto in iyo aruurto bil qa- oo bil ii noqoto iyo kastoo kuusun dabada usoo dili gaaldameerkoo guriga oon kaysto aliyuunkiisas ilaahay ii sahlo dantiyaa ku jirto Een, waa gartay inta aad ku guda jirto een, ganacsigan xaafadaha yaryar oo aad ku iibiso ma jiraa wax caqabada aad kala kulan waxweynaa ala kulmay qofkii deynaya laba bil saddex bil horta ay baaskuu keenaya kaa adeeganay saaad u leedahay maalin kasta baaskuu keenaya kaa adeeganay u dhehaysa laba bil saddex bil deynkaa qaadanay saddex mar isagay ku leedahay saddex casho cashadaa u adeegta quraaca u adeegta saay u qaadato dhabahaba soo marmayso dhaba kale mareeybu waaba kaleecanaybu mar ahdoo tii hore waa too kale isii tii hore waa too kale isii saas nidaam waa laakiin saddex mar afar mar ay deen iska qaadanaya afar habeen saddex habeen deen iska qaadanaya say u qaadato maba iisoo celinayso taasaaba ula kulmay baada deen in iska joojiyaaba iisoo baxday kalka oon waxiiga bilid alid kaash deen in la qaato la soo noqon dhibay igu tahay ani sababtoo ah bariiska iyo sokorta iyo burka iyo baastada dadaan kasoo aan kasoo deemiya bakhaaraan kasoo qaatay dhuxushoo kale gaariya ii keeno masaakiinkoo gaari soo soo qoray jafi soo shidi dhuxushiisii baasiis marbiya mis marbiyo ayaankay ka qaada ayaankeeda ku imaata min looran ka qaata deena ku qaanaya masoo celinaa taasna dhib weyn ay igu tahay bakhaarkaa kusoo hordhiba waa kasoo dadasha adeegii deenta waxaan ku nacaba lahaas dhibkaas waaweynkaan ku nacaba bil waayo waxaan bila kusoo qaaday sax bil in acdeysa loo baahan yahay bishiiba ma acdeysmaysibo qofkaan laba caba saddex abeeb kala baxdo qof kasta laba caba saddex il baxdo laa shantii kili bilis waa baxday simaan beesa in acdeeya umeeshii geyna ana faa'iida helaa faa'iidadeedan wax ku dhumayso macalla fiidadooda igu dhumaabo faa'iido alaabta in yariis oo xaafada aad ku gadayso wax faa'iidooyin ah ma ka heshaa hadda waan ka helaa xaafadaha waxaan ku gado hadda waxaaba ii fadli badan inaan bajiidaya isanbuuska ilele foogay aan sagatabo sababtoo ah waxaas gacanteyda ku jiraan ma oo waxaana waxaa leegis waa bil wax cunoo kuusan inaan tuuro dhiibo dadkiina kasoo bixi maysa ma helayin wax yaroo miiskeyga bajii bajii isanbuus sanbuus inaan saarto aba ii fal badan in yaayadeyga isoo shubto oon tartiibkeyga baysadeyga ka helo oon adeega cabadaas cunaay le aan ka helo faa'iidataasaba iiga weynbo waayo waa doon lahay adeeg ma oo anad tan shan kun labaad kunan doon lahay adeeg hal dooran doon lahay gurigeyga maka adeegtoo karsoolaasaa faa'iide eebo waa gartay ugu dambeyn haweenka kale ay ku dhag- ay ku dhageysanaya maxaad ugu baaqaysaa na hooyooyinka leenta waxaan u sheegaa inay gurigooda ay ka joogaan ay ganacsi samaysan karaan ee ganacsigooda wada karaan hooshooda ay agbaaqanayn ay usoo wareegan orax u wareegayn ganacsigaada gurigaada ku hayso ilmahaadana gurigaada ku hayso faa'iidii kashin ilmahaada dabka u saar maanta oo adiga ku keeno waa ku keeni waa waqti oo jeclaad maanta oo ku keenin faa'iidadaad heshi keedaa isbariska ilmahaada oo u tuuro saasaan u sheegaa hooyooyinka oo gurigooda ganacsi ag furtaane gurigooda waxaa ag raadsadaan faa'iida ilaahay lugtii qaad lugta maad khayras ilaahay kusoo dhawo barnaamijka umuuraha haweenka adigoo ku bilaabaya magacaaga magacayga sacdiya alee dhahaa waxaan ganacsadaa raashiinka sidoo kale bariiska baastada burka waxaan gadaa dhuxul waxaan gadaa dhar ayaan ilma aaga xamaashtaa dugaankay xaafadda waay dugaxadaasaan ka xamaashtaa waa gartay een, maxaa kugu dhaliyay inaad xaafada ka sameysato een, dukaankan yar waxay ahayd naa dukaanka xaafadda ka furta waxaa igu dhali dadka qaar inay ka adeegtaan suuqa saas ayaa daraaddeed ayaan xaafadda ugu furtay saasaan xaafadda aga xamaashtaa sidoo kale waxaa jirta suuqa aadi karin waxaa uu gar ugu bixiyey inaa oo xaafadda u- ugu adeeg ka adeegtaan saas daraaddeed aa ugu soo dhaweeyay dadka suuq aadi karnaa jirto muddo intee la egaad ku jirtaa ganacsiga muddo labo sano ayaa ka shaqaystay ganacsigaa maasha allah een, ka waran dadka wax kaa gato dadka walaa si wanaagsan maasha allah wax iga gataan walaa maasha allah dadka xaafadaha si si oo nadiifa iga adeegtaan sida habeenkii subaxigii maasha allah xiriga duurada macaamiil badan ee wixir macaamiil badan ayaan adeeg u keenay waxaa tabakaayadan oo xaafada ku dukaansi waxawaaye suuqaan tagaad subaxigii waxaa soo gadana toban kiilo hilib eh ninkii ruwac raba ninkii tumin raba saas ayaan dhan xaafada aan macaamiisha ah adeeg ugu adeegaa qudaar waa keestaa sidoo kale qudaarta raashiinka lagu darsado raashiin waa ku gataa dhuxul waa ku gataa maasha allah si fiican oo- oo ganacsi iu socdaa Een, ka waran lacagaha aad ka hesho ma tahay mid mid ku filan nolol maalmeedkeena lacagta mee ka helno nolol maalmeedkeena waxalaha oo faa'iidada markaa laga reebo nolol maalmeedkeena waa ka dhex baxsanaa maasha allah suuqana waa kusoo aag soo adeegtaa waa gartay een, burka iyo bariiska iyo sonkorta oo aad halkan ku iibisa xaggee kaaga imaadaan walaahi suuqa inta wadaag ayaan kasoo adeegtaa burka sidoo kale burka bariiska qudaarta wax dhan inta wadaagan kaystaa
waa gartay een, ma waxaa jiro dukaan gaar ah aad saaranta oo agabka aad kasoo qaadata maasha allah dukaan ayaa aan saaranahay marmar deen ayaa kusoo qaataa marmarne waa usoo waa kasoo qaataa waa cadeeyaa markaasaan ugeeyaa waa gartay intaad ku guda jirto een, ganacsigan ma jiraan wax caqabada aad kala malaahi maasha allah waxaan sida oon filaa markaa raashiinku oon wax kusoo qaadan marmar khasaaro waa ula kulmay mar een, raashiinka adoo qaal kusoo qaaday kugu raqiisa marna adoo oo s- oo raqiis kusoo qaaday oo qaali kugu imaana wax caqabad oo maanta oo waxeysana oo hoos dhace maanta ma jiro maasha allah inaad ganacsigan sameysato oo yaa kugu dhiirigeliyay shaqada inaa galo xaajiga igu dhiirigeli anigoo ilmooley ah oo maanta inaa guri fadhiyo oo iyo is- iska fadhi karo maasha allah xaajiga igu dhiirigeli sidaas ayaan ku shaqaystaa xaafadda horseedaan ku shaqaystaa waa gartay een, marka hore ood asaasaysa ganacsigan maxaad ku bilowday ganacsiga walaa konton doolar aan ku bilaabay maasha allah haddana ganacsigii heer weynaan ka taaganahay ganacsigii maasha allah waa ii weynaaday isla waxaan ka bilaabay konton doolar haddana heer waxaan taaganahay inaan ganacsigii sii balaarsado dhar soo iibsado heer heerkaas ayaan taaganahay maasha allah xaaji iyaan igu dhiirigeli inaan hooshaan galo anigoo in- iska fadhi karo guriga inaan iska shaqaysto xaaji igu dhiirigeli maasha allah habeen kale waxaa ugu baaqaa inay shaqaystaan xoogooda maasha allah xooga xalaal waaye walaahi shaqada xooga maasha allah nadiif waaye habeenkii oo dhegeysanaya waxaan u bishaareynaa inay sidii anoo kale shaqaystaan hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkaanu isla soo gaarnay markana qaar ka mid ah macaamiisha ku xiran ganacsatadaasi ayaa iiga warramay faa'iidooyinka ay ku qabaan in ay wax ka iibsadaan xaafadaha magacayga waa xamdi maxamed xamdi ma waxaad ka mid tahay dadka xaafadaha ka adeegta haa dadka xaafadaha ka adeegtaa kamid ahay sida quraarta ee yaanyada iyo bariiska iyo saliid iyo waxyaabo badanaan ka helaa wax walba xaafadaha ka helaa taasoo igu fudud aadiska suuqa waa gartay een xamdi muddo intee la egaad ka adeegataa maamada ilaa iyo shantoo sano camal meelahaas aan ka adeegtahay wixii u baahanaan meeshaa ka helaa waa gartay een ka waran fursadaha shaqo ee habeenka abuurteen een ma tahay mid wanaagsan arrin wanaagsan waaye xaafadaha wax walba oon u baahanaa inaan ka helno qoraarta iyo adeegii dhan iyo wixii suuqa doona layn dhanbu xaafadaha nugul soo fududeeyay waanu ku faraxsannahay een ka waran qiimaha suuqa wax laga iibiyo iyo qiimaha xaafadaha lagu gado maayo wax isbedel ee ma jiro qiimihii suuqa le ee xaafadana aa adeeganahay waanu ku xeesannahay saas ee tahay waa inuu fududahay suuqa aadaskiis waanu nuu fududeeyay een ka waran xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo maamada aad ka adeegat maasha allah bishii aan ka qaataa bishii beesadeeda iska siihaa haddii oo laba xeesan yahayna caadi iskiiga adeegtahay een habeenka kale ku dhegeysanaa maxaad ugu baaqi habeen kale i dhegeysanaya waxaan ugu baaqayaa sidaan camal iikana inay samaystaan ganacsi yaro haddaan an xataa ku mid ahay markaan arko ganacsiyadan oo kale dhiirigelinaan ka qaadaa rajeynayaa sidaan oo kale mustaqbalkan camal inaan samaysto oo xaafadaheyo oon wax ku iibiya xaafadda aan rajeynayaa een kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga aniga magacii faadumo cabdiraxmaan axmed aa la dhahay waa mahadsantiin aniga waxaan ahay qof oo magaalada oo juhur oo joogo waxaan aniga oo magaalada ka gataay suuqa ma aad laakiin xaafadda wixii aan rabo aan ka ganacsadaay suuqa marmarka hore iska aadaay laakiin wixii oo rabo bur bariid baasa sokor yaanyo wixii loo baahan yahay xaafadda aan ka ganacsadaay maasha allah aan ka helnaay waxaan ku qabaay aniga qof iska oo miskiin iska xoogsataan iska nahay waqti xuna adoo wax iska keenaayo wixii suuq laga helaa magaala xaafadaan ka helnaay aan ka ganacsana anigo aan ka gadanaa wixii aan rabno aan kuuxeysana maamada waanoo fiican tahay wax kasta wixii aan kuuxeysano waa ka heleynaa unuka maasha allah haddaan wax oon haysana berig waa waana siinay qof maamo oo iska fiican waaye alxamdu rabbilcaalamiin shukr dhib maku qabno waa gartay een ma isleedahay faa'iido badan ay bulshada u leedahay in ganacsiyo yaryar laga samaysto xaafadaha maasha allah ganacsada inaa wax laga suubsado waa iska fiican tahay wixii kasta wax kasta magaoo xaafadda waa ku baxaayin bur bariid sokor saliid sokor wax kasta adiga oo sheegto caana booraha kuli boosa maasha allah wax hadda oo maagaan suuqa aaga waxaysanaa ma jirno xaafadaan ka adeegana unuku dhar haddii u baahantid kaba haddaa u baahantid wax kasta haddaa u baahantid isku markii marta haddaa ku imaata xataa isku markii waxoo adeeg oo nidaam eh oo maasha allah aa ka helaysay haa dadkii hadee xaafadda oon deganaha unuku ganacsi weyn oo maasha allah aan ku qabnaay dharba xataa dhar haddii rabna xataa isku markii waa helayna alxamdu rabbilcaalamiin shukr waa ku fiicanahay ganacsad maasha allah maamada oon hadda oon wax ka qaadan waanoo fiicantaha maamo fiican waaye waa wanaagsan tahay alxamdu rabbilcaalamiin shukr sidaan waxaan hadda oon rajeynaynaa inay haddana ilaahay ful ilaahay kasii dhigo oo wax kasta wixii rabno oo xaafadda oon ka helno taasaan rajeynaynaa gudahaan intaasi aanu kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka iraadayaha isnaay oo aan toddobaadkan uga hadlaynay habeenka xaafadaha ku iibiya ganacsiga yaryar barnaamijka intuu socday waxaynu socodsiinaysa anigoo ah saale cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid xilinkiisa sida iyo nabadgelyo
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano oo lafdhabar haweenku yeehiyo iyo xayin dul dulqad badan